maamulka degmada waajid ayaa guulo ka sheegtay dagaalka guddoomiyaha degmada waajid maxamed macalin yuusuf oo v o a la hadlay ayaa sheegay inay weerareen goob shabaab ay isku uruursanayeen kadib markii ay xog ka heleen wuxuu kaloo sheegay guddoomiyaha waajid in khasaare xoogan uu shabaab ka soo gaaray dagaalka qaar ka mid a meydkoodana la keenay degmada waajid sida hadalka uu dhigay area degmada waajid iyo buurraxunle tuulada buurraxunle la yidhaahdo meel u dhaxayso oo shan iyo toban kilomitr degmada u jirta nimankii khawaariijta ahaa oo cadowga ku dhuumaaleysanayay ayaa xogtooda la helay ciidamada s n a iyo ciidamada atamis oo isgarabsana ayaa halkaas ku weeraray marka sidaas uu u dhacay oo halkaasuu ka dhacay dagaalka marka khasaaraha dagaalka ka dhashay dhinaciina iyo dhinaca kooxda al-shabaab dabcan kooxdu khasaaro weyn baa loo geystay maantayto dhimasho iyo dhaawacdu way leeyihiin ilaa iyo hadeertaan inta la xaqiijiyey laba iyo toban dhimasho ay leeyihiin dhimashadu hadda qaar ka mid a halkaan ay yaalaan oo magaaladu ay dhex yaalaan jabkoodu ummadoo dhan way daawanaysaa marka dagaal qorshaysanoo wuxuu ahaa xogtoodana la hayay inay meesha ku dhuumaaleysanayeen oo ay shacabka ku dhibaateynayeen oo gaadiidka iyo dadka ganacsatada iyo bulshooyinkan ku nool deegaankan iyo gobolka boqolba inay ku dhibaateynayeen oo xogtooda dheelay dhinaciina ciidamada dawladda iyo kuwa admis maxaa khasaare oo kasoo gaaray dagaalka dhaawaca wuu jiraa dhaawacyo way jiraan laakiin ilaa iyo hadda wax khasaaroona soo gaaray ma jiraan kooxda al-shabaab ayaan ka hadlin dagaalka iyo guulaha ay sheeganayaan maamulka degmada waajid dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka ayaa maalnimadii shalay dib ugu laabtay deegaanka goofgaduud oo kooxda al-shabaab ay la wareegeen saddex iyo labaatanka bishan kadib dagaal kooban oo halkaasi ka dhacay xaaladda deegaanka goofgaduud ayaa haatan lagu soo warramayaa inay degan tahay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo